guddiga iyo howlwadeennadu waxay yimaadeen dowlad goboleedka galmudug in ay ka qabtaan inay ku qabtaan magaalada dhuusamareeb doorashada soo boos buuxinta kursi ka bannaan golaha shacbiga oo degaan doorashadeesu yahay galmudug aniga oo fursaddan uga faa'iidaysanayo waxaan ku wargelinayaa dhammaan musharaxiinta iyo ergada in doorashada kursigu ay qabsoomi doonto bisha markay tahay afar waa bishan sebteembar afarteeda bisha sebteembar afarteeda haddii ilaahay idmo oo laba kun iyo siddeed iyo tobankii ah waxaa maalinta berri a la diiwaan gelin doonaa korjoogayaasha ka socda qaybaha bulshada ee kormeeraya hufnaanta doorashada waxaa sidoo kale la siin doonaa ergada habraaca doorashada iyo xeerarka lagama maarmaanka u ah goobta doorashada waxaan dhammaan howlwadeennada iyo kasoo qaybgalayaasha u rajaynayaa in ay dhowraan habraaca goobta doorashada iyo doorashada guud ahaan ee laidin faafin ee la idin faafin doono waxaan mar labaad u mahadcelinayaa madaxda dowlad goboleedka galmudug ee sida hagar la-aanta ah noogu garab istaagtay hirgelinta howshaan dhinac walba haddii ay tahay sugidda amniga goobta doorashada iyo martigelinta waa mahadsantihiin waxaana rajaynaa ilaahay inuu nagu duuliyo